waa maadsantahay codod waxa runtii waxaan arkay in hadda dalku uu runtii udigdoono marxalad kaleeto oo loo baahan yahay afad soo socoto dalka kan in lagu dhamaystiro dastuurka in dalka kan lagu gaarsiiyo doorasho hal qof hal codah in amni istaan qadan leh ee runtii dalku u baahan yahay in uu kala wareego baahida jirta ee hadda yani ay amazon iyo xooga kalinta dalka kan hadda amnigiisa ay qeyb weyn ka yihiin wixii looga kaaftoomi lahaa iyo sidii dalka kan loo horumarin lahaa hadda dhalinyarada badan oo dalka haddii waa ogtahay dhalinyaro badanyahay loogu muujin lahaa runtii sidii mustaqbalkooda looga dhexalka lahaa dalkooda gurigiisa in loo baahan yahay xasiloon siyaasadeed iyo runtii maaragtay deganaan iyo dadka in laisku hayo markaas unbaa waxaas loo gudbi karaa marka waxay otahay laba maalin doortaan wasaar noqday khibraddeedana aan leeyahay waxaas runtii hadda waktigan xaadirkaa way ila tahay inaan dalka kan meesha uu u baahan yahay in la gaarsiiyo hadafkeeda inaan runtii qayb weyn ka noqon karo oan iska gaarsiin karo sidaas ayaan maanta isu sharaxay tabeelihii aada wadatay ra-iisul wasaare markii aad shirka jaraa'id qabanaysay muqdisho waxaa ku qoraa halkudheg ah xasilooni siyaasadeed muxuu ka turjumayay halkudheg ah oo aad ku dooratay waxaan ku turjumayay sida ogsan tahay waa ilaa iyo waagii cadka ilaa iyo halka afar afar sano wala way ahayd mar kasta waxaa jirtay khilaaf madaxweyne iyo ra-iisaare iyo dhib yani madaxweyne kasta waxaa noqotay in laba ilaa saddex ra-iisaare ee isbadasho inta waktiga haya waxyaabaasna waxaa keenayay badankooda madaxweyneyaal adigu dadku aanu ra-isaare soo noqon ogeyn hadda maaragtay yani hawshii in mar kasta ay ka imaanaysa caqabad ah yani tajooda dastuurka ama ama sida aragtida lagu wadayo dalka marka xasiloon siyaasadeed dalka kun waxa uu runtii amnigii si fiican lagu dhamaystiri waayey ee hadafyada loogu talagalay ama hayada iyo dastuur ama day tahay in doorasho dalka la gaarsiiyo intaba ay u wada qarsoomi waayeen waxa mar kasta bentaalayay waxay xasiloonay dafo siyaasadeed ee ka jirta dalka dalku hadduu helo stability siyaasadeed waxaan qabaa in ay furo u noqon karto amni la sugo horumar dalka la gaarsiiyo dastuurka iyo federalismka oo la dhamaystiro dalka kana runtii la gaarsiiyo meel ummadda soomaaliyeed ee noo ku nool ee mustaqbal fiican ka dhexarkaan dalkooda wa waa gartay laakiin hadda ra-iisul wasaaread tahay intaan ognahay adiga iyo madaxweynahaagina weli ismaadan khilaafin oo khilaaf siyaasadeed soo kala dhexli jiray oo muuqdo oo banaanka yimid ma jirin waxaad leedahay haddaan madaxweyne noqdo ra-iisul wasaaraha iman doona wax khilaafuna dhex maraya sidan madaxweynaha khilaafna u dhex marin baan ballan qaadaya inaanu khilaafna dhex mari doonin sideeda waa madaxweyne waxaa looga baahan yahay waa hoggaan xukun ma aha inuu runtii dalka ku hogaamiyo maaragtay aragti ah in dalka kan amnigiisa isaga loo wareego ku filnaado in nidaamka kan soomaali ee hadda ku heshiisay in runtii la dhamaystiro dastuurkeeda in dib u heshiin dalka la gaarsiiyo in runtii arrimaha kaleeto yacni dalkan kan ka maqan ee arrintaa somaliland ay runtii laga gaaro xal dham oo waara waxyaabahaas o dhan baa loo baahan yahay runtii inuu madaxweynaha ka shaqeeyo xukuumaddana loo dhaafo inay xukunka wado iyagoo ka taliso wixii amay ama sii shaqeeya xukunkii loogu diri markasta waxay la tahay inaan runtii aanta khibradna u leeyahay dee ra-iisaare iyo madaxweyne wada shaqeyntooda fahamsanahayna fikirka aan haysanayn parliamentarianka ah xukuumadda inay tahay waxa loogu talagalay madaxweynahana hogaankaas qoray yahay waxa uu wadaya yacni xiriirkaas u dhexeeya hogaanka madaxweynimo iyo xukuumadda markaas uu ra-iisaare uu ka yahay garwadeen in runtii ay si jirto wax badan oo lagu heshiin karo oo yani dalka kale xasimo siyaasad ay ku imaan karto wa waa gartay laakiin waxqabadka aad ka hadlaysaa markaan aan isaga laftirkiisa u noqono waxaad soo noqotay ra-iisul wasaare xukuumad horead ka soo noqotay haddana ra-isul wasaare tahay dadka dhaliilaya siyaasaddiina waxay leeyihiin waxay fulin waayeen siyaasadihii ammaanka iyo kuwii kale ay ballan qaadeen ayay fulin waayeen marka haddaad madaxweyne noqoto adoo ra-iisul wasaaraha oo xukuumaddii madax ka ah haddaad fulin weysay adoo madaxweyne noqoto maxaad fulin kartaa bay kula tahay oo dadka u ballan qaadaysaa si ay kuu doortaan horta labadii mar ee aan hadda aan ra-isaalaha soo noqday marna wuxuu ahaa markii heshiiskii jabuuti lagu heshiiyey qooyinkii maxkamadaha islaamka iyo runtii isku tegey iyo xukuumaddii t h g isku tegeen ee ra-isaale ka noqday waxayla tahay inaan kusoo wadnay runtii wakti adagna aha waktigii hadda shabaabka iyo qookan maxkamadaha ay kala joen ahayd in laisku haynayay yani dawladda t iyaga dalkana markaas aan u gobol xaarnay sida uga bixi lahaa qobiyad gaarka dastuurkan hadda qobiyada ah in qobiy qoraalka qofkii soo saaray anigu ahaa road markin maalintaas aan qornin oo atii looga baxay walow hirgelinteedii uu yeeshay rawasaarihii naga dambeeyey cabdulli maxaamadaas laakiin haddana qoritaankeedii iyo gogol xaarkeedii isku maaqii qofkii horeenuu ahaa dalkana tii aan samayna ayaa looga baxay kuleel gaarka maantana wakti waxaan imid yacni laba xukuumadood ay ugu horeysa dib yacni iyo siyaasadii aada loogu heshin waayey waan ku dadaalay runtii maalintaan imid barlamanka aan istaagay waan ku xasiloon siyaasadeed ayaan kusoo dawaalaya dalka waxaan rajeynayaa in aanu ka tallaabsano waktigan xaadirka labada kun iyo lix tobanka wax loogu talagalay inaan qaban ogsoon tahay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo markaan imaanaya xiriirka uma fiicneen waxaan ku dadaalay runtii xiriirka uma fiicna anuu madashaan oo hadda aanu maanta ufadhina oo la geli doona in la galo wadatashi oo la yeesho si wada ogol ah lagu soo gaarsiiyay halkan waxyaaba badan oo runtii caqabad siyaasadeed noqon karay haddii aynan wax badan oo talazuli iyo wadahadal aan la samayn lahayn marka waxa weeye dadku qofku marku banaanka joogo waa u sahlan tahay inuu eedeeyo uu yidhaahdo wax lama qaban kalamafeen laakiin intii hadda aan joogna innaga amni ahaan runtii ciidan badan ayaan sooynay ciidamada hadda soomaaliyeed ee darab ee maanta runtii geystay waxa yani a aragtay eemalkan hadda uga tagay shacabka ee runtii yani aada ula dagaalay waa inuu soomaaliyeed intaan meesha joogna runtii tababaradooda iyo si fiican loo dhamaystiray haddana gacan way ka geysanaya amniga waxaan rajeynayaana in inta lasoo qabtay hadda oo maanta meesha taagan in meel laga sii qaadi kara intixayn lama gaarsiin karo waxa lagu hiigsanayo labada kun iyo labaatanka wa waa gartay mudane ra-iisul wasaare dadka murashaxnimadaada warbaahinta ka dhegeysanaya iyo horena u dhegeystay in madaxweynuhu musharax yahay laga yaabo mas-uuliyiin kale oo dowladdana inay musharax yihiin oo iyaguna soo bannaan baxaan waxay isweydiin karaan maxay mas-uuliyiinta dowladda u yeelan waayeen hal musharax oo ay ku daba faylaan ma loo arki karaa siyaasiyiinta soomaalida dad xukunka uu madax maray oo aan wax isu ogolayn maya runtii waxa weeye qof kastoo muwaadin soomaaliyeed ah xaq buu uleeyahay inuu sharax kursiga kan ee hadda madaxweynimana ee kursi meerta ah weeye oo hadda qof iyo loogu talagalay qof inuu iska haysana ma jirto waana wax yani muhiima in markii wakti la gaalo ummadda soomaaliyeed lagu cusho baxasha iyaga markaasi iyo mar kale kalsoonida siya qofkii u arki karaan inuu dalka ka tallaabin karo yani ka qaadi karo meeshaas marka waa runtii arrin fiican dimuqraadiyada ufiican tahay caafimaadka runtii dalka iyo mustaqbalkiisa ufiican tahay in markasta qofku dadka inta lagu soo celiyo kala dadku markaas kalsooni saartaan qofkay isleeyihiin dalku waa wada kala